habeen wanaagsan dhegaystayaal qodobada caawa wararkeen aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah dhallinyarada ku shaqaysta xirfadda timajarista ee magaalada jowhar oo ka hadlay sida ay noloshooda ugu maareeyaan shaqadaasi wasaaradda beeraha hirshabeelle ee hay-adda faw oo jowhar ku kala saxiixday heshiis ku saabsan horumarinta wax-soo saarka ganacsatada xoolaha ku iibisa magaalada jowhar oo walaac ka muujiyey hoos u dhac ku yimid qiimaha lo-da lagu kala iibsado maamulka tuulada koongo ee magaalada jowhar oo taageero ka dalbaday maamulka gobolka shabeellaha dhexe xubinta sarafka iyo suuqyada ayaa sidoo kale wararka caawa ku dhagaysan doontaan akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah gegid loogu talagalay gabaarida duusho oo laga hirgelinayo waddanka ingiriiska
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa shaacisay in caabuqsidaha koronafirus sidoo kalena loo yaqaano covid toban iyo sagaal uu yahay khatar caafimaad oo caalami ah koronafirus waa fayrus ku dhaca neefmareenka kaasoo si fudud ugu gudbi kara xiriirka dhow qaad tallaabooyinka soo socda maalin walba si aad isaga ilaaliso faafitaanka dhammaan cudurrada ku dhaca neefmareenka ku dhaq gacmahaaga saabuun iyo biyo mar kasta ku dabool afka iyo sankaba tiish marka aad qufacayso iyo marka aad hindhisayso ku rid tiishka weelka qashinka oo xidhan iskana dhaq gacmahaaga ha taaban indhahaaga sankaaga iyo afkaagaba si joogtaa u nadiifi oogooyinka inta badan la taabto ka fogow inaad xidhiir dhow la yeelato dadka xanuunsan joog gurigaaga haddii uu cudurka kugu dhaco la soco inaad leedahay calaamadahan sida qandho qufac iyo neefsiga oo adkaada haddii aad isku aragta astaamahan caafimaad raadsa kaalmo caafimaad oo degdeg ah xusuusnow qaybtaada ayaad ka qaadan kartaa yareynta halista qaadista xanuunka koronafirus xogtan waxaa idiin soo gudbinaysa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal inta aad maqasheen waxay ahayeen qodobada caawa wararkeena ugu waaweyn waa sabdo taariikhdu ay ku beegan tahay soddonka bisha koowaad ee januari sanadka labada kun kow iyo labaatanka warka caawa waxaa soo jeedinayo anigoo abdaxsiis xasan maclin aan ku horeeya dhallinyarada ku shaqaysata xirfadda timijarista ee magaalada jowhar ayaa ka hadlay sida ay noloshooda uga maareeyaan shaqadaasi cabdiweli axmed hiloole ayaa warbixintaasi eegaya qaar ka mid ah dhalinta ku nool magaalada jowhar ee caasimadka hirshabelle ayaa shaqo abuur u noqotay fursado kala duwan oo ay ka mid yihiin iibinta cabitaanada jarista timaha iyo shaqooyin kale oo ay ka maarayaan nolosha qoyskooda xasan maxamed waxa uu ka mid yahay dhalinta ku shaqaysata jarista timaha ee suuqa hantowdaag wuxuuna ii sheegay in wax badan ay ka bedeshay shaqadani noloshiisa maasha allah waxaan ka shaqaynaa baalbeeriyan ka shaqaynaa baalbeerigan alxamdulilah rabbilcaalamiin mutkafi aan ku nahni wallaahi nolol maalmeedkiina waa iska heluuna alxamdulilah rabbilcaalamiin maasha allah muddad oo adiga lix bilood toddoba bilood aan ku jiraa alxamdulilah waa xawaaye ilaahay baabka wixii ilaah na siiye waa na siinoa marka wallaahi markan waxaa waaye nin kasta wixii u samaysta leeliya ma ogtahay wixii samaysta kartinimaantaada le waaye shaqadaada waxay adag tahay lee ku soconaya ma ogtahay haddaa adiga oo ku shaqay jirta inaa cabitaan qashi jirta iyo waxaas qashit waa ku shaqaysanaya haddaa adiga oo timjar ka shaqaysanaysa waa ku shaqaysanaya risaqaaga ilaahay mamuutina ilaahina waxaa ku dhahaya iscaa waana macaka ku dhahaya yani ada soco anna waa kula jiraa marka alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaa waaye maasha allah xaalka waa iska socdaa dhinaca kale xuseen axmed oo ka shaqayn jiray iibinta cabitaanada kala duwan ayaa hadda ka mid ah dhalinta ku shaqaysata xifradda jarista timaha wuxuuna ii sheegay in lacagta uu ka helo uu ku dabaro nolosha qoyskiisa balbiyeerigaana ka shaqaysanaa mashruufteen meeshaa karaadinaa dadkana oo nagu imaadan waa soo dhaweynaa maasha allah waxaa waaye qofkii wejigaaga waaye soo dhaweynta adeegku ku xiran tahay qofkan haddaa u jartid wuxuu ku siiya adig uu ku garta leewaa maasha allah shaqadeena alxamdulilah wallaahi waxaa ku dhex jira adig muddo shan bilood waa ku dhex jiraa alxamdulilah wax dhib ee maka arkay maasha allah horta dadka asxaabta dhan oo naga dhexeeya ninba kursiyaa u ijaaran kursigan wixii ka shaqeeye aa layga qaadaya alyoom waxaan ku shaqeeyaa maalintaasaa layga qaadaa wuxuu ilaahayna siiya ku maareynaa shaqadeena dhalinta ku nool deegaanada hirshabeelle ayaa u baahan in lagu dhiirigeliyo xirfadaha ay ku shaqaystaan wallow ay wax badan iska beddeleen noloshii hore ee shaqola'aanta ahayd mahadsanid cabdiwele wasaaradda beeraha hirshabeelle iyo hay-adda faw ayaa jowhar ku kala saxiixday heshiis ku saabsan horumarinta wax soo saarka beeraha wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle ahna ku-simaha wasiirka wasaaradda maxamed bashiir qaasim daqare ayaa radio isnaag kaga warbixiyey kulan ay wada qaateen saraakiil ka socotay hay-adda cunnada iyo beeraha ee faw waxa uu sheegay in ay ka wada hadleen arrimaha horumarinta beeralayda wax ka qabashada dhibaatooyinka fatahaadaha la dagaalanka anyaxa iyo dardargelinta howlaha faw ay ka fuliso deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle kulanka kuli guud u ahaa oo madaxa qaramada midooda soomaaliya u qaabilsan uu hogaaminayay waxaa ka mid ahaa wafdiga qaybka ahaa faaw kuwaasoo wasaaraddu wada shaqayn ka dhexayso kulamo ayaan yeelanay aan uga hadlayno mashaariicda ay wada wadaan faaw iyo wasaaradda beeraha waxyaabihii meelaha ay marayaan haddii qaladaad jira sida loo sixilaa iyo sidii loo horumari lahaa wada shaqayntaas ayaa ujeedkeeda arrimaha ayaxaas waa ka wada hadalnay iyo sidii wax loogu qaban lahaa arrimaha kanaalada dayactirkooda arribuurkii sidii loo samayn lahaa sida beeralayda loogu fali lahay fataadihii iyo ayaxii waxyeeleeyeen beerihii sidii abuur loo siin lahaa waxyaabo badan ayaan ka wada hadalnay wax badanna waa isla garanay ballan kalena waa leenahayo inaan kulanno oo waxyaabo badan oo ka wasaarad ahaan aan faw isla xisaabtan ka samayno waxqabadkii hirshabeelle loogu talagalay iyo iyo wixii gaabis xisaabtay gaabis u noqdeen iyo wixii lagu ballamiyo qaarkood waxay u fuli waayeenna waa dib ayaan u ballan wasaaradda barnaamijka ayaxi meel fiican ayuu marayaa awal wataan warbixintii aan bixinay ahayd laba boqol iyo labaatan ruux oo guudahaan hirshabeelle laba iyo toban degmo ka howlgelayso oo ku qalabaysan degmo kasta mid labaatan waxaan dalbanay in degmo kasta soddon lagu soo kordhiyo waxaan gacanta kula jirnaa laba iyo toban ruux oo laba iyo tobanka degmo oo shaqaalihii wasaaradda ka mid ahaa oo ka howlgalayo sidii xogtii ayaxaasi iyo iyo rabooradii ay ugu soo diyaarin lahaayeen oo hadda noo bilowday wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle oo kaashanaysa hay-adaha qaramada midoobe ayaa wada qorsheyaal lagu horumarinayo wax soo saarka beeraha iyo deegaanada hirshabeelle gaar ahaan xal u helidda arrimaha fatahaadaha iyo ka hortagga anyaxa ganacsatada xoolaha ku iibisa magaalada jowhar ayaa walaac ka muujiyey hoos u dhac ku yimida qiimaha lo-da lagu kala iibsado warbixintaas waxaa u kuurgashay waryaheena maryam sheekh cabdi ganacsato badan ayaa nolol ka raadinaysa seylada xoolaha ee magaalada jowhar lagu iibiyo iyadoo bilooyin kadib ay dib u furmeen wadooyinkii xoolaha lasoo marsiin lahaa balse ay jirto suuqxumo xilliga jiilaalka laga dareemayo xoolodhaqatada iyo kala iibsiga saylada xoolaha lagu iibiyo xuseen cali macow oo ka mid ah ganacsatada saylada jowhar waxa uu iibiyaa lo-da waxa uu redio isnaay u sheegay xilligan iibsiga suuqa sida uu yahay iibinta xoolaha waxaan ku dhex jiraa labaiyo toban sano ayaan iibinayaa marka maadaama hadda hoos u dhaca nagu yimid ma aansan arkin weli hoos u dhacaasna waxaa keenayo beerihii oo aysan wax dalaga aysan ka imaanaynin ganacsatadina aysan meel ay u dhoofiso aysan lahayn markii hore wadooyinka ayaa xirnaay hadda waxay ay ku yimideen wadooyinkia furmay maadaama ay wadooyinka furmeen hadda labadii isbuucoo lasoo dhaafay zaa'id baa xoolaha loo keenay hadda marka waa hoos u dhac baa ku yimiday oo xagga ganacsiga ah marka taas aawadeed ayay hoos ugu dhaceen ganacsatada waxay nooga timaadaa dhanka xamar ay nooga timaadaa marka maadaama oo hadda oo hoos u dhac yimid xoolihii irmaanka ahay oo sideed iyo tobanka milyan lagadayay maanta waxii ay joogaan afar iyo toban ilaa iyo labaiyo toban ilaa iyo toban milyan ay joogaan markii hore waa laga iibsan jiray xoolaha dadka beeraha ayay ku tiirsanayaan beeraha ay badarka helayeen markii ay badarka beeraha ay kasoo helaan kadib ay dib xoolaha u iibsan jireen xoolaha naftirkooda beerihii ay daaqi jireen daaqa ay ka heli jireen sidaasoo kale biyaa galay sidii ay dadka badarka u waayeen ayaga naftirkooda oo daaqa uga xumaaday hadda beerihii marka biyaa hadda ka baxayo cawsba ma laha marka badarna ma aysan laha marka hadda waxaa la sugaa in la tabco hadda tacabkiina ahayna wuxuu u yimid anyax baa u yimid waha la dhahayo cunaayo marka xoolaha xitaa xoolihii dalagyadii loo tabcay xitaa wuu ka cunaa cawska wuu cunaa ganacsato ahaan annaga waxaan kala kulnana hadda culeyska aan kala kulna nagu weyn waxawaaye waxaa nagu yimid annagoo qiimo oo sara ku hayna oo hadda ee qowme dhac nagu yimiday taasaa nagu saameyn badan hadda midda nagu timid waxaana jirta ganacsato badan oo isugu jirta rag iyo dumar oo suuqa ka raadsado nolol maalmeedka reerka inkastoo lagu soo koobay maalinta sabtida marka loo eego maalmaha kale maanta oo kale waa maalinta keliya ee sabtiga ee suuqa looga soo safro baled iyo baadiye taas oo hoos u dhigaysa ganacsi badan maadaama jowhar uu ka mid yahay sayladaha ugu waaweyn ee gobolka shabeellaha dhexe balse laga dhigay hal maalin sida tuulooyinka oo kale waxa ayna sheegeen ganacsatada in ay wanaagsanaan lahayd in maalmaha sida caadiga ay noqoto sabti ilaa iyo khamiista balse lagu soo koobay sabti oo keliya
bal markaana maamulka tuulada kongo ee magaalada jowhar ayaa taageero ka dalbaday madaxda maamulka gobolka shabeellaha dhexe xaliime cali ibraahin ayaa warbixintaasi noo haysa
iyadoo ay inta badan tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar ay ka siman yihiin dhibaatooyinka dhinaca nolosha ee soo wajaha taasoo ay ka mid tahay waxbarasho la-aanta iyo goobo caafimaad oo aan ka jirin inta badan tuulooyinka gobolka shabeellaha dhexe tuulada konge ayaa ka mid ah deegaanada ay dadkeedu u baahan yihiin daryeel dhan walba ah iyadoo ay tuulada kusoo barakaceen qoysas badan oo danyar ah sida uu reediyo isna u sheegay gudoomiyaha tuuladaasi maxamed shariif muumin
marka la yiraahdo deegaanka tuuladu konge waa xaafad ka kooban shan xaafadood way ballaaran tahay way baaxad weyn tahay haddana ma haysato inta ugu badan shanta xaafadood meeshu markay saas u ballaarato nidaam in yeelato oo maxaan kuu sheegaa oy gaarto amba ha noqoto xag caafimaad amba ha noqoto xag waxbarasho amba ha noqoto xag dhan walba noloshu bili'aadanimada xiriirinayso xoogaa yaro waa gaabisaa sida hadda aad dareemayso dadka waxay ku tiirsan yihiin haddaan nahay annagoo soomaali khaasatan hirshabeelle beer iyo xoola beertii iyo xoolihii beerihii waa iska aragtay haddo anyax waa socdaa baybaxa waa socotaa dhibaato badan cuncunaa jaro simanka la falay iyo macallax maxaan ku sheegaa iyo dalagii inta badanbo waa eberwa dabeeshaa qaada waxna biyaa dili waxna cayaanaa cuni waxna waaba iska gubteenba wax walba ilaaha keeno ilaahaan ku mahadaynaynaa magaalada hadda annaga waxaan hoos tagnaa hirshabeelle khaasatan jowhar degmada jowhar aqabad degmada iska haysato waa jirtaa iyada hadda caasimadda iyada waa kala go'on yihiin sidaad aragteen amba aad ogtihiinbo shacabku amba ha noqdo kii gobolka amba ha noqdo kii hoos imaanayo tuulooyinka intaba marka waa saamay karaa dhibka dabcan waa way isku xir yihiin dadka nolosha markuu intaasaanu hadda annaga aan aragnaa waana isaga qanacsanoo wixii alla noo keeno si hadda uun wax hadda uun hadda saaciidaad badanna ma haysanno oo waxyaaba kor ka cakiran
waxa uu guddoomiyaha codsaday in wixii ay awoodaan maamulka iyo shacabka hirshabeelle ay u sameeyaan dadka ku dhaqan deegaanka kongo
waxaan dalbanaynaa waxaan rabnaa kow goob caafimaad labo waxbarashada waxaan kaloo haddana dalbanaynaa deegaanku waa weynaaday oo tuulidu haddu aaday baaxaddeeda u ballaaratay waa shan xaafadood iyo barakacyaal badan oo ku soo barakacay oo dabcan la dhacay in haddana meesha ku noolaa karaan oo iska degay oo shanta xaafadba ka sii badan marka waxaan dalbanaynaa wax allaale iyo wixii uu markaas gargaar ah oo nagula saacidayo dhan walbay noqoto waa u baahannahay
dadka ku nool tuulooyinka hoos yimaada jowhar ayaa inta badan cabashadoodu tahay xarumo caafimaad iyo waxbarasho midaasi oo ay doonayaan in laga taageero
weli dhegeystaal waxaad la socotaan warka habeennimo ee warbaahinta isnaay oo aad si toosaan uga dhegaysanaysaan muujadda f m ee dhirirkeedu uu yahay siddeetan iyo toddoba dhibic todoma gaartisa iyo sidoo kale bogaga internetka aanu ku leenahay youtube-ka iyo facebook-a markaana ku soo dhowaada xubinta sarafka iyo suuqyada waxaa la diyaaraa waryaheena cabdiweli iyo axmed hilowle mahadsanid cabdicasiis xasan cabdulle dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta sarafka iyo suuqyada alabaad ka dhegeysataan idaacadda isnaa jowhar shabeellaha dhexe soomaaliya boqolka dollar ayaa suuqyada magaalada jowhar waxaa lagu kala sarifanayaa laba milyan iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga heerka qabashada halka heerka bixinta suuqyada magaalada jowhar lagu kala sarifanayo laba milyan lix boqol iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliya gasac weyne canabooraha ankar ayaa suuqyada magaalada jowhar waxaa lagu kala iibsanayaa sideed iyo toban doolar oo u dhiganta afar boqol lixdan iyo sideed kun oo shilinka soomaaliga loorka sokorta ayaa magaalada jowhar waxaa lagu kala iibsanayaa soddon iyo saddex doolar oo u dhiganta sideed boqol iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga loorka burka ayaa suuqyada magaalada jowhar waxaa lagu kala iibsanayaa toddoba iyo labaatan doolar oo u dhiganta toddoba boqol kun oo shilinka soomaaliga xubinta sarafka iyo suuqyada waanigeenta adibta kuga celiyo qeybaha ka haray warka habeenimo mahadsaned cabdiweli markaana wararka calamka gegid loogu talagalay gabaarida duusha ayaa laga hirgelinayaa waddanka ingiriiska gegiddan oo loogu talagalay gabaarida duusha oo ah kii ugu horeeyey noociisa ee dunida laga hirgeliyo ayaa lagu wadaa in dabayaaqada sanadkan laga dhiso magaalada coventry ee dalka ingiriiska mashruucan ayaa loogu talagalay in lagu muujiyo sida tagaasiida hawadu ugu shaqayn doonto xarumaha magaalooyinka shirkadda iban aya oo ah shirkad fadhigeeda uu yahay ingiriiska ayaa iskaashi la sameysay shirkadda weyn ee huyun motris si loo horumariyo kaabiyaasha dhaqaalaha ee loo baahan yahay marka gabaarida duula ay kala gudbinayaan badeecadaha yaryar iyo rakaabka laga bilaabo bisha nofembar ee sanadkan labada kun koo iyo labaatanka dadka soo booqda coventria waxay awoodi doonaan inay arkaan sida garoonka gabaarida duula uu u ekaan doono iyo duulmaatida tooska ah ay gabaaridaasi samaynayaan shirkadda aiban aya waxay barnaamijkan hirgelintiisa usoo xulay mashruuc duuliya kaas oo loogu talagalay in lagu horumariyo wax soo saarka dhanka hawada ee dalka ingiriiska arban aya ayaa ilaa iyo hadda heshay taageero maaliyadeed oo gaaraysa hal dhibic lixdan iyo shan milyan oo dollar oo bilow ah mashruucaani wakhti hore ayay ahayd markii horumaro laga gaaray soo saarista gabaarida duusha balse gegidda ay ka duulaan kuna soo degaan ayay ahaan doontaa arrinkaani laga sugaayay in in badan laga hirgeliyo dalka ingiriiska waxayna bilow u noqon doontaa mashruuc lagu horumarinayo gegidda duusha ee gabaaridaasi loo isticmaalayo guud ahaan intaas waxaan ku soo afmeynayaa dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen rediyo snai intaan markale ku kulmi doonno warkan ciinkiis xigaa ammaana allah